waxaa xidhan magaciisa la dhaa maxamed kayse maxamuud ninkaasi wax firka uma xidhan laakiinse waa nin ka horyimi qarannimada ama gobonnimada jamhuuriyadda somalilan runtii ninkaasi wuxuu ku kacay brobaganda iyo dacayad uu ku faafiyey midiaha ninkaasi isagoo ka hadlaya inaan institutionada ama qaranka somalilan wax jiraba inaanu ahayn ninkaasi hay-adda baadhista gacanta ku haysta c i d da kolley maxkabadda iyo xafiiska xeelaalinta baa loo soo gudbiyey baadhistina waa socotaa waxaa wararku sheegeen xerlaaliya in inankaa loo haysto sababtaa buug buu ka qoray farmaajo madaxweynaha soomaaliya isaga maxaa ku haysataa runtii ma jirto horta buug uu qoray oo lagu haysto waayo adduunkan waxa weeye dee raga qoraagii buuga barkhad baan ka qori karaa madaxweynahan doonaa baan ka qori karaa laakiinse waxaa loo haystaa waxa weeye brobaganda iyo dacaayad qarannimada jamhuuriyadda somalilan kulliyada oo uu ku kacay miidiyahana ka baahiyey waana nin dee kiis loo hayo dee baadhistina way socotaa lakiinse wax buuga oo lagu hayo ama farmaashu buug ka qori uu xidhan yahay wax jira maaha runtii waxaa waan maqlaya shalay toole nin oo ka hadlayay xuquuqlasaanka wuxuu kasoo hadlaya malaya kambala waxaan malaya ninkaasi inuu yahay dee malaa soomaaliya ayuu ka hadlayay somalilan kama hadlin waxaan leenahay somalilan nidaam baa ka jira waa qaran dhisan waxa weye wax qofka lagu qaado waxa waa sharci dadka u dooda xuquuqda aadamaha tusaalahaan kale xarunta xuquuqlisaanka somalilan ee hargeysa xarunteedu fadhigeedu tahay iyo dadka kale u ololaya waxay sheegayaan in tallaabooyinka dadka lagu xidhay caynkani aanay ahayn mid loo baahan yahay islamarkaana sharciga ka hor imanaysa waxaana ku baaqay in deg deg loo soo daayo waxaanaynu ognahay tusaalahaan kale inan hal abuura xidhan nimco la yidhaahdo inankan oo kale maxamed kiise oo kale isaguna waa xidhan yahay miyaanay arrintaasi ka hor imanayn dastuurka somalilan iyo xeerarka u yaala somalilan sida udhigayo qodobka labiyo soddonaad ee inuu qofku xaqliyo inuu cabiro aragtidiisa markaan leenahay arrintiisa ha cabiro waxaan ku hadlay waxa weye dadkan xidhan waxay taabteen falal ama ay ku kaceen falal kullida gobonnimada ama jiritaanka jamhuuriyadda somalilan waxa weye qofku maaha haddii maanta uu qarankeenii uu ku kaco warar ama brobaganda hoos hoos loogu dhigayo gobonnimada iyo jamhuuriyadda somalilan dee ma odhan karno waxa weeye rayi buu cabiray qodobka shan labaatanaad xubintiisa afraad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan wuxuu leeyahay dhammaan xorriyaadka qofka waxaa shardi ah inayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale de marka waxa weeye qofku haddii uu fal ku kaco waxaa waajiba isagoo maca dastuurka inuu sidaa leeyahay dee sharciga la mariyo tusaalaano kale waxaad sheegtay qarannimada somalilan bay ka dhinacayiintu baa tiri shaksi iyo laba qoraal meel ku qoray muxuu qarannimado dhimaya ama sidaad u aragta adu aad u dhigayso aad leedahay somalilan ba wax u dhimaya wuxuu ku imanaya waxa weye shaksigaasi marka waxyaabo kullida jiritaankeenna ama ama dastuurkeenna ka soo horjeesta waxay noqonaysaa waxa weye waa dembi sababtoo ah markaad leedahay jamhuuriyadda somalilan wax jira ma aha ay leeyihiin somalilan waa waxa weye waa gobol de waxa weye waa gobonimadeennii iyo madax banaanideenii iyo jiritaankeeniibaa hoos loo dhigaya dee wax la qaadan karna maaha dhowaanahan waxayse soo taraya aragtiyo badan oo warbaahinta iyo dadka runtii ku xidhiidha isweydaarsanayaan waa somalilan waxay bartilmaameedsanaysaa cid kasta oo ka timaada muqdisho ama somalilan ha u dhashaan ama meel kaleba ha ka imaadaan arrintaasi soo aragtaan saddex qodob baan u kala qaadaya ta koowaad waxaa weeye nadaninka siyaasigaa ee ka soo hor jeestay dastuurka iyo gobonnimada qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo maleegaya shirqool ama dabindaabyo ka dhah qarannimada dee sharci baa ka yaalla oo taasi waxa weeye waa kiis qofka shaqaale ah waxaa jira dee qof nin somalilan u dhashay oo soomaaliya dowladdaa tegey waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu shaqaale ka noqdo dowladda soomaaliya qofkaasi wuxuu xambaarayaa dee waajibaad waa waxaweye waxaweye waa nin sarkaalu noqonaya qofkaas kale markuu soo noqdo dee waxa weeye ma ma mateli karo maadaama uu daacad u yahay dalkaas dee annagu broses baanu u marnaa waxa weye waxaanu ku celinaa dee dalkaa uu daacadda u noqday maadaama oo dalkeena iyo dadkeenaba dee aanu daacad u noqonayn runtii waxaa jira dadka brivatka dad ganacsadayaha jira oo si brivat u shaqaysta hadh iyo habeen dee waa diyaaraduhu madaarka dee way ka duulayaanoo qofkuu shaqo tegi karaa sababtoo ummaddeena qaar baa etoobiya u shaqa taga qaar baa jabuuti u shaqa taga waa laynoo yimaadaa dad ay noo soo shaqo tagaan muqdisho ka yimaadaanoo somalilan bay usoo shaqo tagaan markaa dad shaqaalaa ama oo laga qabtaa ama wax jiroo leeyahay qof kastoo amarka yimaada waa layskaga dhegaa ma jirto wixii laakiinse crime dalkan ka gala ama dibadda ha joogo ama dalka gudihiisa ha joogo ee ku kaca falal hoos u dhigaya ama lidi ku ah dastuurkeenna gobonnimadeena iyo qarannimadeena jamhuuriyadda somalilan dee waxa way procedure iyo nidaam baa loo maraa sharci laakiin xeraali waxaa jir tusaalahaan kale qofka muqdisho u shaqo tegay ee aad leedahay markuu yimid wuxuu daacad u yahay dal kale saad aad u dhigayso muxuu kaga duwan yahay qofka ama maraykan u shaqaynaya ama ingiriis u shaqaynaya ama etoobiya u shaqaynaya ama dal kale u shaqaynaya hargeysa maanta jooga ama imanaya runtii haddii qofku brivate ku shaqo tago oo imika haddii anigu muwaadina haddaan jibuuti u shaqo tago waa labayn imin waa shaqo tegaya qofkaasi haddaanu ku kicin intuu dalkaa dibaddiisa joogo falal kullida ah qarannimadeenna ama wax dembiya ah aanu gelin dee waxa waa qofka shicibka cid qabsataana ma jirto laakiinse qofka brivatekii haddii uu isagoo dalka dibaddiisa ku maqan uu ku kaco falal lidku ah qarannimadeenna dee taas waxa weyn waa waxa weye wixii sharcigu ka leeyahay nidaam sharci baa loo maraa